بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shacabka reer khaza oo salaadaha ku oogaya musallayaasha oo badiil u noqday masaajidii ay qidaaca ku burburiyeen diyaaradaha dagaalka sahaynada maraykanka ayaa sahaynada oo doonaya inaanan loo gudbin wejiga labaad taabadelkeeda la dheereeyo marxaladda koowaad lubnaan oo la sheegay inay gacanta ku dhigtay lacag malaayiin doolar ah oo loo waday ururka isugu yeeray xisbullah ee iiraan taabacsan hogaamiyaasha dowladaha qaaradda yurub oo si adag uga falceliyey falkii ihaanada ahaa ee uu taraamp kula kacay zelaniski qodobadaas xubintii wargeysyada iyo xalqadii labaad ee taxanaha saadaatu nisaa'i alcaalamiin ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
رمضان قد أهله بالصيام وأطلا مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين
waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labada bisha barakaysan ee ramadaan sannada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kumanaan ka mid ah shacabka reer khaza ayaa saacadihii lasoo dhaafay salaadaha ku oogayey musallayaasha kadib markii maamulka gumaystaha yuhuudda uu burburiyey inta badan masaajidii ku yiilay qidaaca sawirro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen dadka oo isugu yimid barxadaha waaweyn halkaasoo ay ku dukanayeen salaadaha sida taraawiixda oo kale iyadoo sidoo kale bishaan ramadaan aan qidaaca laga maqlaynin aadaanka sababa ku aadan masaajidii laga aadaami jiray oo ay ku xirnaayeen mikrofonnada oo la burburiyey in ka badan kun boqol masjid ayay diyaaradaha dagaalka ciidanka gumaystaha yuhuudda duqiin ku burburiyeen muddada sannadka ah ee uu dagaal ku socdo dhanka kale waxaa soo idlaaday marxaladda koowaad ee heshiiska qidaaca khaza sahayanada iyo maraykanka ayaana ka meermeeraya in wejiga labaad ee wadahadalka la gudagalo iyagoo taabadelkeeda soo jeedinaya in marxaladda koowaad la dheereeyo qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi suweybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada oo aad uga bogataan canaawinta ugu xiisaha badan ee ay nashriyaan joornaalada ugu waaweyn caalamka qodobka uga horreeya ee aan maanta ku eegi doonnana waxa uu noqonayaa malaayiin dollar oo loo waday ururka isugu yara xisbullah oo gacanta lagu dhigay saacadihii lasoo dhaafay sida ay baahisay saxiifadda the jerusalem bust wasaaradda maaliyadda lubnaan iyo maamulka amniga ee garoonka diyaaradaha caasimadda beyruud ayaa gacanta ku dhigay lacag gaaraysa ilaa laba dhibic shan milyan oo dollar oo uu waday nin ka yimid waddanka turkiga waxaana la sheegay in lacagtan ay lahaayeen oo loo siday dhanka ururka isugu yara xisbullah wasaaradda arrimaha gudaha lubnaan ayaa dhankeeda war-saxaafadeed ku xaqiijisay qabashada lacagtan iyo ninka watay balse ma jira wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka ururkan shiiciga ah oo ku saabsan lacagtan xisbi shaydaan oo in muddo ah heshiis xabad joojineed oo daciif ah kula jirta maamulka yuhuudda ayaa sida muuqata dhan walba waxay ka wajahayaan cunaqabatayn xooggan taasoo dhalisay arrimahan iyo in xitaa marar badan ay diyaaradaha iiraan ka yimaadaan loo baaro si adag si aysan u soo gudbin waxa lacag ah iyo alaabo kale oo muhiim ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub oo si kulal uga falceliyey sida uu trump u bahdilay dhigiisa zeleniske intii uu maalinimadii jimcaha ku sugnaa gudaha aqalka cad ee maraykanka isaguna waa qodob kale oo uu daabacay jornaalka the hill haweeneyda lagu magacaabo kaja kalaas oo ah madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa sheegtay in waxa uu ku kacay donald trump ay tahay mid dignin cad u diraysa iyaga loona baahan yahay in waqti xaadirkan dunida ay hesho hogaamiye cusub waxayna tidhi maanta waxaa caddaatay in dunida xorta ah ay u baahan tahay hogaamiye cusub annaga ayayna nagu xiran tahay in aan ka hortagna caqabaddan waxayna iyadoo hadalkeeda sii wadata haweeneydan sii raacisay yukrain waa yurub waana garab taagannahay kor ayaana u qaadi doonnaa taageerada aan siinayna mar walba waxayna sii wadi doontaa inay la dagaalanto gardarrada dabcan middan oo si aad ah uga hor imaanaysa doonista trump ee ah in lasoo afmeera colaadda kiyef iyo moscow si kastaba ahaatee ilaa hadda dunida waxay si aad ah u hadal haysaa wejigabixii iyo bahdilkii uu faladimir zelenski kala kulmay gudaha aqalka cad heer xubnaha zelenski la socday ay gaareen in ilintu ay ku soo istaagtay indhahooda maadaama warbaahintu ay qaab life ah u tabinaysay sida dhulka loogu jiiday iyo hadalladii donald trump ka soo yeerayay wejiga koowaad ee heshiiska xabad joojinta khaza oo soo idlaaday iyo maraykanka iyo yahuudda oo aanan doonayn in loo gudbo wejiga labaad taa beddelkeedna danaynaya in la ballaariyo midka hadda lagu guda jiro isaguna waa qodob kale oo aan ku eegi doonno xubinta sida saacadihii lasoo dhaafay ay baahinayeen inta badan wargeysyada ka soo baxa dhulka loo bixiya bariga dhexe waxaa soo idlaaday heshiiska xabadjoojineed ee khaza wejigiisa koowaad middan oo durbadiiba abuurtay walaac xoogan sida horey is-afgaradku uu ahaa waxaa la qorsheeyey in toddobaadka ugu dambeeya ee wejiga koowaad in heshiis laga gaaro wejiga labaad balse ma aysan dhicin oo waxaa guuldaraystay dhammaan iskudayadii lagu raadanayey in wadaxaajood laga gala dhaqangelinta wejiga labaad ee heshiiska waxayna wadahadalladii ugu dambeeyey ee dhacay maalinnimadii khamiista ay ku soo idlaadeen natiijo la'aan iyadoo kooxda wadaxaajoodka ee ka socotay dhanka yuhuudda ay dib ugu laabteen magaalada talaabiib caqabadaha hortaagan wejiga labaad ee heshiiska waxaa ka mid ah in benyamin netanyahu uusan sinababa u doonayn in loo gudbo fayska labaad maadaama shuruudaha wejiga labaad ay ka mid yihiin in ciidanka yuhuudda ay guud ahaanba ka baxaan gudaha marinka khaza dagaalkuna uu sidaa ku soo afmeermo kooxaha muqaawamaduna ay markaas sii dayn doonaan dhammaan maxaabiista ay hayaan haddaba netanyahu iyo maraykanka ayaa isku afgartay in keliya la ballaariyo wejiga koowaad ee heshiiska halkii la geli lahaa wejiga labaad balse middaas waxaa ka soo horjeestay kooxaha muqaawamada filistiin iyagoona sheegay in keliya ay aqbali doonaan in lagu socdo hannaankii heshiiska loo dejiya marka hore muhiimna ay tahay in loo gudbo wejiga labaad maraykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay xitaa dhankiisa waxa uu soo bandhigay aragtidiisa ballaarinta wejiga koowaad ergeyga bariga dhexe u qaabilsan trump ayaana sheegay in ay doonayaan in muddo afartan iyo laba maalmood ah lagu kordhiyo fayska koowaad si aad ah ayaa hadda looga dardaarwarinayaa xaaladda khaza waxaana saacad walba filasho loogu jiraa in mar kale ay soo labakaclayso xiisadda xilli hadda ay bilow tahay bisha barakaysan ee ramadaan muslimiin badanna ay la daalaadhacayaan xaaladahooda nololeed aan markan u tallaabno qodobka xiga iyo wargeeska wall street journal oo qoray xogayaha difaaca maraykanka oo ugu hanjabay saraakiisha militariga dalka mexico inay qaadi doonaan tallaabo militari haddii xukuumadda mexico ay fulin weyso ballanqaadkii ka dhexeeyey iyaga iyo donald trump ee ahaa in la adkeeyo xuduudda sida la xusuusto trump markii uu xilka la wareegay waxa uu soo saaray qorshe uu ugu soo bandhigayo dalka mexico inay adkayso dhaqdhaqaaqa xadka iyadoo la geenayo ciidan militari si looga hortago qulqulka kooxaha ka imanaya dalalka afrika iyo eshiya xukuumadda mexico ayaana markaas sheegatay in ay qaadatay qorshahan ayna ka hortegi doonto dhammaan dadka soo galootiga ah ee u gudbaya dhanka maraykanka balse waayahan dambe walaac xoogeystay ayaa ku soo beegay in xogayaha difaaca maraykanka uu soo saaro hanjabaadan ku socota xukuumadda ay majaraha u hayso clari washiambue guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku dhegaysateen canaawin kala duwan aan iminkana idinku wareejiyay walaalkiin suhiib cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii labaad ee taxanaha saadaatu nisaa'i lcaalamiin hormuudka haweenka caalamka waxaana xalqadan maanta ku eegi doonnaa ummuna khadiija radia allaahu canha waxaa halkan aalaaba taxanahan inooga soo jeediya walaalkeen cabdulfitaax abuu muxsin
بنت الشريعة للسمو طموحها
واضفي لها قول الحبيب سرورا ودع لنا نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا يستقين أجورا من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا قد ألبست للوالدين بهاءها برا وردا للجميل شكورا
خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قسي alqurayshiya almakiya waxay ka soo jeedaa qoys kulansaday gobonnimo madaxtinimo iyo hantiba abtirkeeda iyo abtirka rasuulka salaallahu calayhi wasalama waxay ku kulmayaan qusay taasoo ka dhigan in khadiija ay ka mid tahay xaasaskii rasuulka kuwii ugu dhowaa xagga qaraabanimada aabbaheeda khuweylid waxa uu ku geeriyooday dagaalkii alfujaar ee dhacay xilligii jaahiliga khadiija binti khuweylid waxay ahayd haweenay ganacsato ah oo ganacsigeeda ka gudbay xuduudda jasiiradda carabta maadaama ay ahayd haweenay waxay inta badan danayn jirtay inay ganacsigeeda u hesho qof rag oo aamin ah xilligii jaahiliyada waxaa khadiijo lagu magacaabi jiray addaahira heerka ay ka gaartay cafiifnimada dhowrsanaanta sharafta iyo shahaamada xilli weliba aysan jirin diin dadka xakamaysa umulmu'miniina khadiija bintu khuwaylid waa sayidatu nisaa'i alcaalamiina fii zamaaniha fa hiya awsadu nisaa'i qorayshi nasaban wa acdamuhunna sharafa wa akharuhunna maala kullu qowmiha kaana xariisan calaa daalika minha low yaqdiru calayhi waxaynu ku soo barbaartay fii beyti majidin wa su'dadin waxaa laqab inanes looga dhigi jiray bidaahira washtaharat bilxasmi waalcaqli waaladabi aljam alimaamu dahabi raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi wa manaaqibuhaa jammatun wa hiya miman kamula min annisaa kaanat caaqilatan dayinatan masuuna min ahli iljanna wa kaana nabiyu sala allahu caleyh wasalam yuhni calayha wa yufadiluhaa calaa saa'iri ummahaati almu'miniin nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa ka hor inta aan risaalada loo dhiibin waxa uu u shaqayn jiray khadiija binti khuweylid isagoo ganacsigeeda u safrin jiray shaam iyo meelo kale waxayna khadiija la dhacday ammaanada moxamed ibnu cabdillaah calayhi afdalu asalaati wa askaa tasliim maysare oo ahaa wiil addoon u ahaa khadiija ayaa rasuulka la safriyey ganacsi ay khadiijo lahayd oo ku wajahanaa dhulka shaam wuxuuna ninkani nebigu ku arkay mucjisaad waaweyn iyo akhlaaq aad u sarraysa arrinkaas oo uu ku wargeliyey khadiija markii ay ku soo noqdeen magaalada maka waxay khadiija hamisay in suubanaha salaallahu calayhi wasalama guursato walaasheeda hala ayayna arrinkaasi kala hadashay taas oo dhankeeda u gudbisay nebi maxamed salaallahu calayhi wasalam ugu dambayntii nebiga ayaa soo doontay khadiija waxaana u doonnay adeeradiisa reer banu cabdilmudalib wuxuuna guurkani ku beegnaa shan iyo toban sanno ka hor nebinimada zawaajkan ayaana ahaa mid si aad ah loogu wada farxay makana laga hadalhayey maadaama labada qof ee isguursaday ay ahaayeen dad bulshada ku dhex lahaa sumcad wanaagsan ummunaa khadiija markii guurkeeduu dhacayay ehelkii waxaa u kulmay nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka mid yahay abuu taalib iyo khadiija ehelkeeda oo uu ka mid yahay waraqat ibnu nowfal iyo adeerkeeda ay ka mid yihiin baa u kulmay odayaashii qureysheed oo dhan baa loo soo kulmiyey xilligaasi xilligii jaahiligaay ahaydee guur fara badanoo waxaa jiray oo aada u khaldan baa jiray halka guurka oo islaamka ana waa uu jiray oo islaamka uu soo reebay kii islaamka uu soo reebay ee wanaagsanaayo baa lagu socday maalinka oo nabigeena uu ku guursaday calayhi salaatu wasalaam halka abu taalib baa khudbo ka akhriyey oo soo jeediyey waraqatu nowfal baa dhameeyey oo guurkii xidhay adeerkeeda ayaa ku daray isagana guurkii xidhay odayaashii qureysheed oo dhanna waxay ka noqdeen markhaati bay ka noqdeen guurka sidaas ayuu u dhacay weliba abuu taalib marka uu khudbadaa jeedinayay wuxuu aada u ammaanay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ninkan maxamed ah walaalkayga wiilkiisa ahoo maxamed ibnu cabdilaahi ah nin rag ahoo lagu miisaami kara ma laha buuyihi haddii rag lagu mi- lagu miisaamo isaga ayaa ka miisaan badanayuu yidhi xagga sharafka xagga dadnimada xagga qiimaha dheeriga ee ilaahay siiye xagga caqliga een, akhlaaqda wax lagu miisaami kara male uu yidhi ha noqoduu yidhi mid iska hanti yar hantida waa hoos zuul ayuu yidhi iyo wax iska dhammaanaya laakiin dadnimadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo caqligiisa nin miisaami kara ma helaysin buuri siduu u ammaanayba ka mid ahayd guurka maalinka khadiijo uu ku guursaday waa kii islaamka uu sugay guur sharaf badan ee gabadha markii la heshiiyo iyadoo raalli ah ee ehelkeeda laga doonto ehelkii ninka wax guursanaya iyo ehelkii gabadha laga guursanaya labadii ehel intay isku tagaan meel fagaaro oo ummaddan dhan goobjoog ka tahay in maharkii uu ka dhaco oo sidaa lagu guursado nabigeennana sala allahu caleyh wasalam wuxuu yidhi innamaa bucistu liutamima makaarima alakhlaaq guurka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalama iyo khadiija binti khuweylid wuxuu noqday guur aad u barakaysan labadooduna waxay isdhaafsanayeen jecel baaxad leh oo gurigooda ka dhigay mid xasiloon waxay khadiija rasuulka sala allahu calayhi wasalama u dhashay lix carruur ah oo isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasi oo kala ahaa alqaasim cabdallaah zaynab ruqaya umu kalhuum iyo faatimatu zahraa dhammaantood alleha ka wada raali noqdo khadiija ayaa nafteeda iyo maalkeedaba waxay la garab istaagtay nebiga sala allahu calayhi wasalam ka hor inta uusan nebi noqon iyo markii risaalada loo dhiibay kadibba zayd ibnu xaritha oo iyada addoon u ahaa ayay u hibaysay rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu nebigu bilaabay inuu gaar noqdo oo wakhti ka mid ah noloshiisa uu ku qaato buurta qaarulxiraa si uu ugu cibaadaysto waxay khadiija u diyaarin jirtay wax waliba oo u baahan yahay inta uu khalwada ku jiro
Een, khadiija radiallahu tacaala canha nebilaahi moxamed aad ba u jeclaa jecelkaas rasuulku uu jeclaaday oo aathaartiisna la arkay asbaab buu lahaa asbaabteeda waxaa ka mid ah khadiija radiallahu tacaala canha waxay ahayd nicmati zawja lisawjiha mala'at calayhi kulla xayaati dumar mid ugu khayrka badan ninkeeda u ron ayay ahayd waxay ahayd khadiija radiallahu tacaala canha daa'imata almubaadarati ilaa mardaati mid oo aad ugu degdegta mar kasta rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii raalli ku noqonayo hadday aragto wax rasuulku uu jecel yahay isla markii way u degdegi jirtay waxay aragtay rasuulka sal allahu calayhi wasalam ghulaamkeedii zayd bnu xaaritha oo la yaabay oo jeclaaday way u hibaysay waxay aragtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam qalbigiisa uu ku dhegay khalwada fii qaari xiraa habeenno dhaadheer intaan lasoo bixin ka hor waxay ahayd waxay u diyaarin jirtay zaadka waxay u diri jirtay man yaquumu biricaayatihi duuna an yufsida khalwatah tafcalu dalika binafsin raadiyah wa nadaratin fi laafaaqi baciida maalin maalmaha ka mid ah isagoo ku jira qaarulxiraa ayaa waxaa nebiga sala allahu calayhi wasalama u yimid malakul jibriil oo sida dhambaal waxy ah oo ka yimid xagga samada wuxuuna rasuulku ku yidhi akhri nebiguna wuxuu ku jawaabay ma ahi qof wax akhriya sida ay warinayso caaisha radiallahu canha jibriil ayaa dhowr jeer cejiyey nebiga sala allahu calayhi wasalama ilaa markii dambe uu nebigu akhriyey aayadaha ugu horreeya ee suuratuliqra ama calaq فراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك والله فدخل على زوجته زوجتي سوسو قال خديجة بنت خويلد أي أسو قال أيوبي خديجة بنت خويلد أي أسو قال رضي الله عنها فقال وحي زملوني زملوني اددا اددا فزملوه وايددين حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة خديجة أي وحو كيري لقد خشيت على نفسي نفتي دوانو عبصد خديجة faqaalat khadiija khadiija waxay tidhi kalla arrinku saa ma aha weeye hamoodin sidaad aad moodday ma aha cabsidaas ma aha wallaahi baan ku dhaartay maa yukhsiika allaahu allah ku hoojin maayo abadan weligiis allah ku hoojin maayo maxaa yeelay innaka adigu latasilu raxim raximka waad xidhiirisaa وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق درسiga ugu muhiimsan ee halkan ku jira waa kayfiyadda haweenaydu ay ula dhaqmayso ninkeeda markii ay la soo gudboonaadaan culaysyo iyo wax isaga ku cusub bal u fiirsada sida khadiija ay nebiga qalbiga ugu dejisay iyo hadallada wanwanaagsan ay adeegsatay bal intaba u fiirsada dumarku iyaga ayaa raggooda ka dhigi kara halyeeyo isla iyaga ayaa halyeygii ka dhigi karaa qof aan waxgelin hadday markaa dulleeyaan oo raggooda xumeeyaan dumarku ninku waa xumaanaya laakiin hadday niyadda u dhisaan oo ay baari u noqoto oo ay uu maqlayaa isla markaasna taladeedu dhegaysanayaa guusha ragga hadba waxay ku xiran tahay sida ay haweenaydiisu tahay dumarka maanta jooga ku dayasho wanaagsan baa ugu sugan hooyadeenna khadiija waa inay raggoodu ku tartan siiyaan jihaadka oo yidhaahdaan baaraka allaahu fiika jihaadka gal anna carruurtii baan noo sii dhaqayaa waxaad yeelaysaa hayga welwelin wixii ilaahay i siiyana waan ku sabrayaa haba yaraatee inay gabadhii tiraahdaa la rabaa markii uu rasuulku sala allahu calayhi wasallam bilaabay dacwada waxay khadiija bintu khuweylid radiallaahu canha noqotay qofkii ugu horreeyey ee rumeeya oo raaca rasuulka sala allahu calayhi wasallam sidaba imaamu dahabi uu sheegay nafteeda iyo maalkeeda ayayna ku garab istaagtay xabiibkeenna moxamed sala allahu calayhi wasallam sannado badan oo ay rasuulka garabkiisa ahayd kadib waxay hooyadeenna khadiija binti khuweylid radiallaahu canha geeriyootay saddex sano ka hor hijrada nebiga ee magaalada madiina geerideedana rasuulku waxay uga dhignayd dhibaato daran aad ayuuna uga murgooday ilaa ahlu siyaarku ay sannadkaasi oo idil ay u aqoonsadeen sannadkii murugada wuxuu rasuulku sala allaahu calayhi wasallam khadiija u hayey abaal lama ilaawaan ah xusuustiisuna aad bay ugu badnayd gaar ahaan weliba markay muslimiintu dowlad noqdeen islaamkuna uu allah ciseeyey
khadiija mansiladeeda waxay ahayd mansila cadiima rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbigiis ayay gashay aad ba u ixtiraami jiray fii xayaatiha wa bacda mamaatiha xataa markii rasuulka salallau alayhi wasalam khadiija ay geeriyootay mashquul kasta ku jira rasuulka salallahu alayhi wasalam kaana macaha calaa gaayatin min albiri waalwafaa acisha waxay tidhi radia allahu canha maa kirtu calaa nisaa'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam ilaa khadiija uma aanan masiirin sawjaadka rasuulka khadiija mooye wa inii lam udrikha way tidhi ma aanan soo gaarin qaalat acisha wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam idaa dabaxa shaata yaquulu arsiluu biha ilaa asdiqaa'i khadiija rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa haddii neef ari gowraco wuxuu dhihi jiray khadiijo saaxiibadeedii wax laga gaarsiiyo acisha waxay tidhi fa aqdabtuhu yowman fa qultu khadiija khadiija maalinba rasuulka ka caraysiiyey waxaan dhahay markaas waxaad ku haysa khadiija khadiija rasuulku wuxuu yidhi sala allahu caleyh wasalam innii qad rusiqtu xubbahaa rasuulka hadalkiisa innii qad rusiqtu xubbahaa waxaa ku sugan maa yadullu calaa wafaa'i nabiyi sala allahu calayhi wasalam fii dikriha biljamiil nebi calayhi salaatu wasalaam waa u oofiyey wanaag ayuu ku sheegayey acisha waxay tidhi radia allahu canha ista'danat haalatu bintu khuweylid ukhtu khadiija calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam khadiija walaasheedii ayaa rasuulka fasax weydiisatay fa carafa isti'daana khadiija fartaaxa lidaalik rasuulku wuxuu soo xasuustay khadiija isti'daankeeda shabax oo ka dhexeeyey walaasheeda iyo iyada codkeeda isku ekaayeen markaase wuxuu soo xasuustay khadiija radia allahu canha caisha waxay tidhi fakirtu waan ka masayray oo sida rasuulka khadiija u qadarinaya ayaan ka masayray markaase waxaan dhahay wamaa tadkuru min cajuuzin min cajaa'isi quraysh xamraa'a shidqayn halakat fi ddahri fa abdalaka allaahu khayra minha maxaad ka sheeg sheegaysaa islaano waayeel ah oo waayeeladii quraysh ka mid ah oo dhabanadeedii oo casaaday yacnii da'deeday sheegaysa oo wakhti hore dhimatay saas oo kaleeto rasuulka salalla alayhi wasalam ee sheegsheegiddeedii inuu sheego kama daali jirin iyo ammaantuu ammaanaya acisha waxay tidhi radia allahu canha maa kirtu calaa imra'atin maa kirtu calaa khadiija walaqad halakat qabla an yatasawajanii bihalaati siniin lima kuntu asmacuhu yadkuruhaa umilmu'miniina khadiijata bintu khuweylid radiallaahu canha waxaa fadliga ay lahayd ka mid ah inuu allah casa wajalla uu soo salaamay looguna bishaareeyey guri jannada ku yaalla oo ka dhisan luul isla mar ahaantaana aanu lahayn wax buuq ah wuxuu kaloo nebigu salaallahu calayhi wasalama yidhi haweenka ahlu jannada waxaa ugu fadli badan khadiija bintu khuweylid faatima bintu maxamed aasiya bintu musaaxim iyo maryama ibnatu cimraan sayidatu khadiija waxay ka mid ahayd dumarka farakutiriska ah ee dhammaystirmay dadnimo iyo diin ahaan intuba sidaba uu suubanuhu sheegay waxayna safaxaadka taariikhda ku diiwaan gelisay tusaalooyin ka tarjumaya kartida akhlaaqda iyo dhowrsanaanta dumarka muslimaadka بوركت بدرا بالسماء ضياؤه بوركت شمسا بالشروق بكورا هذه التهاني بالشريعة تزدهي طبتن ذكرا غيبة وحضورا ووصية بالحب نبعثها لكم انشرن علما احفظن ثغورا يرعاكم الرحمن جواد العطاء يمحو الخطايا للذنوب wahagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu